magaalada garowe weliba la kaga waday munaasabada laaka bandhika iyo ablication laka magacaabo badbaado kaasi oo lanka talgalya in laka keedi xogta noocyada shalgadiisan ee dhiiga munaasabada laaka bandhika iyo ablicathon-kasi laka magacaabo badbaado iyo weliba ku qeyb galay xubno kumid ee bahda caafimaadka dhallinyarada iyo bulshada qayboda shalgadiisana cabdisamed toorey oo ee asaasiga barnaamijkun badbaado iyanka horeyntii weliba usa sharxay walyaabo ka dheli inuu ishergeliya ablicathon-kuna waxaan u sameynay waxaa weeye inaan bal la dareennahay bulshadeennii la ugu qareenno bulshadeennii qaaraan qaranna uu yahay oo national oo ugu talagalnay bulshada dhigla-aantaa iyo hooyooyinka dhigla-aanta u dhimanay inaan bal ugu caawinno hadafka ugu weynaan ka leenahay waa hadafkaas wuxuu faa'iido u leeyahay bulshada cid walbaoo isticmaalaysa cid walbaoo dhiig uga baahan iyo cid walbaoo dhiig bixinaysa labadaasbuu faa'iido u leeyahay haddii aad dhigbixiyo tahayna faa'iidu kuu leeyahay oo qofka caawinaysid ba helaysaa haddii aad qaato tahayna sidoo kale xirfadlayaasha caafimaadka fariinta ugu weyn aan u diraya waxaa weeye waxaad mas-uul ka tihiin caafimaadka dadka waxaad og tihiin dhiigla'aanta dadka ugu dhimanaya isbitaallada iyo xarumaha aad joogtaan waxaan ku baraarujinaya inaad dadka ku wacyigelisaan si abliikasha ula soo degi lahaayeen inay dhiigooda shubaan ku wacyigelisaan cid walba kuu timaada ka duwaangelisid taas way fariinta ugu weynaa xirfadayaasha caafimaadka u dirayo waxaana ku mid ay dadkii ku qeybgali munaasabadiiyo dhinisho hadhowaay ablicathonka badbaado iyo oon weliba ka ammaani aasaasiga dadaalshaya marka runtii waa arrin aad lagu farxo dhiirigelin mudan shahaado sharaf iyo ka badanba mudan kuna soo aadayo xilli wasaaradda caafimaadka puntland ay ku howlan tahay waxaa loo yaqaano digitalization of healthcare services in dhammaan nidaamka caafimaadka waraaqaha iyo waxyaabaha kale ku beesgaraysan in laga bedelo oo loo bedelo system digital ah oo technologiga laga faa'iidaysanayo xogtaa aad baa injineera kaaga mahad celinaya xogtaa wanaagsan aad nala wadaagtay naasa dhakhtar ahaan annagoo kugu garab taagannahay wax kastoo nooga baahatidna garabkaagaan nahay adugu keliya waxaa noo sheegtaa qaabka u dhaqaaqi laheen saa darteed aad baan ugu farxsanayno saaxiibkay aniga iyo ragkaleba u doortay in wuxuun consultation ay ku yeeshaan maadaama uu yahay barnaamij qaran oo ummadeed oo ummadda waxtar u ah nafna lagu badbaadinayo waxa ugu wanaagsan ee bini aadan sameeyo waa inuu qof bini aadana oo dhibaataysan badbaadiyo runtii marka barnaamijkan waa barnaamij bogaadin mudan waa barnaamij markii ugu horreysay noociisa la sameeyey waa barnaamij aan baahi weyn u qabno
laba waxba ay farxad gelinaya mid waxaa weeye injineerka soo ixtiraaqay abkan inuu ku bartay waddanka wax anu waxaa ka mid ahay dadka aan waddanka ka bixin oo waddanka wax ku bartay marka taas waxaa maxaysa awal waxaa horey loo aamini jirin dadka waddanka wax ku bartay marka injineerka si gaara baa ugu bogaadinayaa inuu ka mid yahay dadka waddanka wax ka bartay inay ixtiraaqaa samayn karaan